This story is translated as part of the Longo Africa Multilingual Project 2026. Please check lingua.longoafrica.com to read stories in other languages from around the continent. Sheekadan waxaa loo turjumay qayb ka ahaan mashruuca luqadaha badan ee Longo Africa 2026. Fadlan hubi lingua.longoafrica.com si aad ugu akhrido sheekooyin luqado kale oo ka yimid qaaradda oo dhan. Bisado Sababo saddex dartoodba waan u bisoodayaa muddooyinka soo socda. Hadda waa bisadii aad taqaanay, ma aha libaax, shabeel iyo duurjoogta kale ee waaweyn midkoodna. Sababahan saddexda dartood baa aan isku dhalan rogayaa. Bisadi beri ma goyso, biyana ma maydhaan. Waxa aan ku noolahay waddanka aan u bixiyay, waddankii carrada casaa, duleedka Nairobi. Waa waddan carrasan oo quruxdiisa leh, laakiin haddii uu roob baado, u soo hawoon maysid in uu habeen kuu galo si aan diiqadu kugu dhamuuqmin. Deriskeyga ayaa dhawaan soo rabaystay laba eey oo yaryar, mid cad iyo mid cawlan, oo ka soo jeeda faca eeyada nooca dhogorta leh. Waxa ay soo kaxaysteen intii aanay roobabku curanin. Hadda labadii eey waxay ogaadeen roogag la carreeyay. Laakiin waxaa jirta bisad guri-joog ah oo saddex midab oo kala duwan leh, oo soo booqata daaradeenna ugu badnaan usbuuc kasta. Midabkeedu waa cawl iyo orange iyo caddaan, oo qaybaha ay u caddahay waa miciyaheeda, seynteeda, caloosheeda weli si fiican bay u cadyihiin. Si kasta oo ay cawska iyo diiqada u dhexal galato, waa tii aan wasakhoobin. Waa sidii aan jeclaan lahaa. Waa si la mid ah iyadoon weligeed mayranin. Sanadka oo dhan hal labis ayaad ugu joogi lahayd dhib la'aan. Kani waa shayga riyooyinka. Weligay ma arag bisad guri walaacsan. Miyaad aragtay adigu weli bisad walaacsan? Waa aan ku dhaaran karaa inaadan arag. Maxaa ka walaacinaya? Dadyahow idinkaa bilaash iigu siiya waxa aan cuno iyo meesha aan galo. Anna waxaan idinku beddelaa jacayl iyo raalli ahaansho. Haddii sabab ay ahaataba aan walaac dareemo, waxaan isku qaraacaa dhowr dhalooyin oo khamri ah. Dhawaaqa isku qaraaca waa mid walaac dejin leh. Ama waxaan isku shuqliyaa shaqo haba noqoto waraaqda suuliga oo aan furfuro kadibna eyga ku masabito inuu furfuray. Si la ii fahmo, ma rabi lahayn inaan noqdo bisad dhibley ah. Waxa aan rabaa inaan wax ku dhiso aqoonta aan u leeyahay bisadda, in aan nafta kula dhowro iska warqabkeeda. Bisad dhafarsan lama arag. Haddii aad hurdo la'aan la dhibaatooto sidayda oo kale, hurdada bisaddu waa ay kuhinaasa gelinaysaa. Waa ay iskala bixisaa, miciyaha hoos gashataa, miciyaha kor u taagtaa, indhaha isku qabataa, sanduuq dhex gashaa, miis kor fuushaa, dhulka kor seexataa. Meeshii ay heshaba waa tii hurdo la dhacdaa oo saacado hawada ka maqnaataa. Weligay ma ogaan doono farxadda saa u weyn oo kale inta aan noolahay oo dhan. Waa la siiyay. Waxaan nasiib u yeeshay inaan ku raaxaysto ugu yaraan hal habeen oo hurdo ah toddobaadkii ama labadii toddobaadba. Laakiin haddii uusan ahayn walbahaarkeyga ii gaarka ah ee i soo jeediya habeenkii, waa walbahaarka dadka kale midka i soo jeediya. Ama riyooyinka dhabta ah ee i toosiya saacad kasta. Maxaa aan u hiloobi lahaa inaan helo hurdo badan sida bisadda oo kale? Iska badaa inay suurtagal tahaye sida bisaddu hurdada ugu raaxaysato. Hab-dhaqanka bisaddu waa habka kaliya ee aan dib ugu heli karo hurdo la'aantii aan caafimaad qabka ahayn. Si ay noqotaba, anigu waa aan bisoodayaa. Waxa aan noqonayaa curri adiguna u adeegso hab-dhaqanka bisadda sidii ay kula habboonaato.